الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال baadidii iyo axkaamtii ay lahayd ayaynu ku jirnay qaala naadimu raximah allahu tacaala yacrifu minha aljisa waalwicaa wa qadraha waalwasfa waalwikaa wa xifdahaa fii xifdi mislin curifa wain yurid tacriifa nasrin carafa waxau uhi sheekhu yacrifu minhaa baadidii wuxuu ka aqoonsanayaa aljinsa jinsiga ay tahay walwicaa iyo weelka ay ku jirto wa qadrahaa iyo qadarka ay leeg tahay walwasfa iyo wasfiga iyo tilmaanta ay leedahay walwikaa iyo afxidhka iyo wixii afa kaga xidhan wa xifduhaa wa calayhi waxaana korkiisaade markaa qofka xifdahaa inuu ku ilaaliyo fii xirdi mislin shayga la midkaa meesha lagu ilaaliyo oo kale xisbu misligaasoo curifa la gartay wa in yurid hadduu doono tacriifa nasrin ama tamliika nasrin wax yar yaboohintii ama milkintii carraba wuxuu ku tacriifinayaa biqadri taalibin biqadri talabi taalibinka doonaya doonidiisa qadarkeeda ayuu ku yaboohin wa hayrihi wain yurid tamliika hayrihi hadduu doono waxaa yar waxaan ahayn milkindiisana sana carabahu sana hal sana ayuu yaboohinayaa walyatamallak markaa ha mulkiyo in yurid hadduu doono tadamunahu magdhowgiisa in jaa'a saaxibun haddii uu saaxiibkii iyo kiilaha uu yimaado waxaa sheekhu abyaaddaa hore inoogu soo sheegay shayga baadida ah ee ku dhaca meel aan cidi lahayn ama meel waddo ah ama meelaha lagu tukanaya masaajidda inuu qofku qaadaa haddii uu nafdiisa khiyaano uga aamin yahay inay fiican tahay haddaba marka uu qaado shaygii baadida ahaa muxuu samaynayaa wuxuu leeyahay wuxuu ka aqoonsanayaa horto waxani jinsiga ay tahay marka ay dee mood tahay marka ay nool tahay iyo xoolo wiyn oo keeni doonaa laakiin marka ay moodkii iyo lacagihii oo kala tahay wuxuu aqoonsan jinsiga lacagtani ay tahay wuxuu aqoonsanayaa weelka ay ku jirto mashandad yar bay ku jirtaa oo mixfadooyinkan iyo waxaan lacagta lagu ritaa ma bac bay ku jirtaa ma wax kale ayay ku jirtaa wacag iyo weelkeeda qadarka ay leeg tahay shayga baadida iyo lacagtaasiinta ay leegtana waa aqoonsan walwasfa wasfiga iyo tilmaanta ay leedahayna ayadana wuu aqoonsanayaa oo beryaha hore dee markaa lacaguhu sifooyin iyo tilmaamo ayay kala lahaayeen markaa wasfi iyo sifo iyo tilmaan gaara hadday leedahayna waa aqoonsan waxaa kaloo aqoonsanayaa wikaageeda iyo waxa ku xidhan ee afka kaga xidhan ama ku duuban ayuu markaas aqoonsanayaa taa macnaheeda waxa u aqoonsanayaana dee waa kii xadiidkii ahaa markii luqadatu dahab walwariq la weydiiyey icrib cifaasaha wawikaaha uma carrifhaa sana waxaad aqoonsataa buu yidhi cifaaskeeda iyo wikaageeda ayaad markaa aqoonsanaysaa weelka ay ku jirto iyo waxa markaa afxidhkeeda waa inaad aqoonsataa waxyaalahan kalena kuwaas ayuunbaa looga qiyaasay oo waa waxyaalihii dee iyada la sii xidhiidhay waayo hadhow markaaad yaboohinayso waa tilmaamaha aad qaarkood sheegi doonto yacni jinsigaasha lacag baad sheegaysaa qadarkeeda ma sheegaysid waxyaalaha kalena sheegi maysid markaaad intaa aqoonsato wa xifdaa wa calayhi xifdaa waxaa korkiisa ahaaday inuu ku ilaaliyo fii xifdi mislin yacnii shaygan shayga la midkaa meeshii lagu ilaalin jiray culima xisbidiiaasoo la gartay waa inuu ku ilaaliyaa shaygan shayga lamidkaa meeshii lagu ilaalintay xisbimidligeedu ahaa xagga curfi ahaan marka la eego waxa waajibkaa inuu geliyo oo hadday lacag tahay dee waa inuu markaa qasnadii uu lacagta gashan jiray uu geliyaa hadday dahab tahay meeshii dahabka la gelin jiray waa inuu geliyaa ilan wixii waa ammaano haddii markaa intaad halkii loogu talagalay aadse ay wax ku yimaadaan waxba lagaaga yeelan maayo laakiin haddii aad dee lacagtii ama dahabkii meel iska dhigtoo la qaato waa lagu yeelanayaa weliba margan oo kale waa marga lilxifdi in loo qaaday yacni shaygan inugu ilaaliyo in qofkii laha u qaaday ammaan ayay gacantiisa ku noqonaysaa xataa tacriif ma waajibayo yaboohin bay yidhaahdeen leanna waxaa loo yaboohiyaa bay leeyihiin in la mulkiya darteed iyo maya laba jeeraba yacni ama xifdi iyo ilaalin u qaad ama aad milkidiida u qaadee laba jeeraba markaas waa la yaboohinayaa na waa laba qowloo madhabka ku jira taasina waa mid waxyaalahan la helay waxay u qaybsamaan dhayr qaybood midi waa wax iska yar oo qofku hadduu iska waayo aanu siiba baa la daymoonaynin midna waa wax kale oo intaa ka yar sarreeyo uu dee maalin iyo saacada iyo waxaa daydaya ma xasuusnaan waxna dee waa wax weyn oon sidaa lagu ilaawaynin shayga yaree isaga iska kooban hadda shan boqol baad heshay ee kun shiliniya baad heshay dee waad iska qaadan markaasoo waad iska isticmaalaysaa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaamu albukhaari uu warinaya anas ibnu maalik wuxuu soo maray hatimir xabad timir oo waddada taalla wuxuu hi haddaanan ka baqanaynin inay sadaqo tahay waan iska cuni lahaa buud dee timirtuna waa xoolo qof ka dhacday qofkii xabad timiri ka dhacday dee waraadkiisii intuu soo guro halkay xabaddii timir ahayd ku dhacday odhan maayo intaa hadduu ka yar sarreeyo waxooga yahayna waa tanwina leeyahay haddii uu doono wan yuri tamliika ama tacriifa labada nusqaba way jireen tacriifa nasrin haddii uu doono wax yar inuu yaboohiyo carafa wuxuu yaboohinayaa biqadri aalibin biqadri talabi taalibin ka daydeeye doonaya intuu doonaya in leeg hadduu qofku saacada ku ilaawayo ama maalin ku ilaawayo qadarka qofkaa doonaya uu ku ilaawayo intaa in lagu yaboohinaya hadduu waa inuu iska isticmaali markaa wain yurid tacriifa nasrin waa wax yar oo xoolaa carafa yurid haddaynu idhahno wain turid haddaad tira nusa qaarkood siday dhigayaanna wain turid haddaad doonto qof yahow tamliika ama tacriifa nasrin maal yar inaad yaboohiso carif markaa waa amar yaboohi markaa biqadri aalibin biqadri alabi aalibin ka doonaya doonitaankiisu intuu yahay intaa in lag baad yaboohinaysaa markaa inta qofkaasi wixii yaraayaad heshay waxaad yaboohinaysaan wakti qofkii waayey ilaa intaad isoranaysa markaa waa iskaga jeestay hadbana xoolaha ayuu isku khilaafaa wixii intaan ahayne xoolaha yaraan ahayne xoolihii badnaaya isaga waxaa la yaboohinayaa hal sano ayaa markaa la yaboohinayaa waana siduu markaa xadiidku tilmaamayey uma carifhaa sana hal sano ayaa la yaboohinaya oo yaboohintaa soconaysa oo suuqyada iyo albaabada masaajidda iyo meelaha dadku isugu yimaadaan baa laga yaboohinayaa iyadoo dee maalmaha u horraysa la helay markaa iyo weeegga u horraysa markaa la badinayo marka dambena lasii yaraynayo yaboohinta yacrifu wuxuu aqoonsan buu yidhi markaa wuxuu kaluu sii raacay walyatamallak in yuri tadammunahu in jaa'a saaxibun marka uu intaa yaboohiyo ee uu sanadkaa yaboohiyo haddii uu doono inuu milkiyo oo shaygii iska qaato qowl iyo odhaa buu ku milkiy wuxuuha shaygii waan milkiyey waxaanu u qasin inuu qofkii lahaa u magdhaba hadduu yimaado shay amaaha uu sii qaatay oo dimadiisa saaran ayay noqonaysaayoo kii lahaa maalinun hadduu yimaado oo u magdhabo markaa walyatamallak in yurid hadduu doono ha mulkiyo tadammunahu walyatamallak ha milkiya in yurid tadammunahu magdhowgiisa hadduu doono in jaa saaxibu hadduu kii ilaaha yimaado maruun yacrifu wuxuu aqoonsan qofkii min haljinsa jinsigeeda walwacaa weelkii wa qadraha iyo qadarkeeda walwasfa iyo sifadiiyo tilmaanta ilada walwikaa iyo waxa ku xidhan wa xifdaha wa calayhi xifdaha waxaa korkiisa inuu ku ilaaliyo fii xifdi milin shaygan shayga la midkaa meesha lagu ilaaliyo curifa la gartay wa in yurid hadduu doono tamliika nasrin shay yar uu helay milkindii carafa wuxuu yaboohinayaa biqadri aalibin biqadri dalabi daalibin ka doonaya doonidiisa qadarkeedu muu yaboohinaya ama wain turid haddaad doonto tacriifa nasrin xoolo yarood heshay yaboohintooda carif yaboohi biqadri dalabi daalibin wa hayrihi wain turid haddaad doonto tamliika hayrihi waxaa yar wixii aan ahaynee xoolihii badnaa yaboohintiisa haddaad doonto yacni milkidiisa haddaad doonto carafa wuxuu yaboohinayaa markaa sanatan hal sana ayuu yaboohinayaa walyatamallak hana milkiya markaa in yurid hadduu doono tadammunahu magdhowgiisa in jaa saaxibun haddii uu yimaado saaxiibkii lahaa wamaa shayga lam yadum haddama aan daa'imaynay kalbuqli waa sida buquushi oo kale baaca waa iibinaya wainsha hadduu daan yatcamu wuu quudan macquur mihri isagoo mag dhabaya waduu cilaajinki farsamaynu saaxiibka lilbaqaa'i si uu baaqi noqdo ka rutabinba weyn yafcalu fiihi alyaqa wuxuu samaynayaa ka u laa'iqee u habboon oo min beycii inuu ku iibiyaa radban isagoo qoyan aw itashwiifi ama inuu angejiyaa wa xaramuu culimmadu waxay xaaraam yeeleen laqdan qaadid min almaquufi meel markaa cabsi laho bargooyaa inuu ka qaado uu u qaado limilki xayawaanin xayawaan milkintii limilki litamalluki xayawaan xayawaan mulkintii manuucin ay mumtanicin min adaahu maquufkaa dhibtiisa iska mancinaya beli ladii ka laa yaxtami minhu aan iska mancinaynin meesha maquufkaa dhibtiisa kashaatin waaba neef gaari ahaaye khayirhu waxaad u doorgelisaa bayna akhdi inuu qaado maca alcalf isagoo calfinayana tabarrucan si tabarruca iyo hor allaah aw idni qaadin ama qaadiidankii isagoo ku calfinaya bisalafi ammaan amaah markaa u idmay aw baacahaa waa iibinayaa waxafida alasmaana lacagihiina wuu ilaalin aw aklihaa ama cunideeda multasiman isagoo isku laasiminaya damaanan magdhow walam yejib mana waajibayo ifraasuha inuu gaar u saaraana waajib maaha waalmultaqadu ka la qaaday fil ulayayni labadaa xaalo ee hore ayuunbaa fiih aday takhyiirun faqad fiihi takhyiirun faqad baaday fil ulayayni labadaa xaalo ee hore ayuunbaa markaa loo doorgelinayaa halkan wuxuu sheekhu inooga gelayaa wixii aan lacago taaan ahayn ee kale iyo xoolihii noolaha ahaa haddaba wuxuu uhi shaygan baadida ah ee aada qaaday haddii aanu sidaa lacagtaasoo kaleo wax muddo dheer oolaya aanu ahayn ee wax hadduu muddo yaalla xanuunsanaya uu yahay kalbaqli dee waa sida buquushii iyo khudrawaadkii muddo ma sii oolayaan way xumaanayaan haddii la dhigo oo tidhaahdo sanadka intaa yaboohinayo halkaa iska taallo dhowr cishoo intaana gaarin bay xumaanayaan ay qallalayaan ama qurhmayaan markaa shayga aan isagu daa'imayne aan weligiiba oolaynin wamaa lam yadum kalbaqli waa sida buquushii khudrawaadkie muxuu samaynayaa baaca wuu iibin dabeedna lacagtiisa ayuu xifdinu meel dhigi oo uu markaa yaboohina shaygii hadduu doonana intuu milkiya uu iska cuno ayuu qiimihiisa magdhabaya waishaa yacami waa darar jecla yadcamu waa iska quudan maca qurmi isagoo magdhabayana intuu iibiyaabuu lacagtiisa ilaalin inuu yaboohin markaa shaygii ama hadduu doono intuu milkiyaabuu iska cuni oo hadhow ninkiila hadduu soo baxiyo qofkii lahana uu magdhabi kaasi waa shaygii xumaanayey ee farsamo lagu hagaajiyuu ku sii jiraana aanay jirin waxaa jira shay haddii xaaladdaa uu ku jira lagu daayo xumaanaya laakiin haddii la farsameeyo dee hagaagaya wuxuu idhi waduu cilaajin lilbaqaa kii cilaaj iyo farsamayn iyo daaweyn u saaxiibkaa lilbaqaa isu u baaqi ahaado shaygii la farsamayn karayay ee inta la farsameeyo baaqi ahaan karayay ka rutabinba weeye waa rutabkoo waa timirtu markanay xaaladda shanaad marayso ee ay ugu muudkaya dheecaanka badan tahay inta la angejiyo ayaa timir laga dhigayaa timirtana muddo dheer bay iska ollaysaa ka rutabinba weeye dee waa hilibkeennan oo kaleo haddii la muqmadeeyo halkiisaasuu iska olli muddo dheer oo la hagaajiyo nin baa wuxuu ii sheegay wuxuu idhi malabka oo kale masalan wixii la dhex geliyo haddaad wuxuu idhi iminka hilib dhiiggiisiina malabka aad dhex geliso ood sanad kadib ka soo saartay isagoo dhiiggiisaba sidoo isbadanimaad ka soo saaraysaa waa khawaasta uu leeyahay markaa shaygii sida loo farsamayn karo yafacalu fiihi alyaqa wuxuu samaynayaa wixii laa'iqahe u fiican ee u aslaxahe qofkii lahaa u fiican ayuu samayn oo maxay ah min baycihi radban inuu hadda qoyaanka iyo rudabka ku iibiyo hadduu sida ku qiimo badan yahay hadda ayuu qoyaanka iyo rudabnimadaa ku iibin awitashbiib haddii in la angejiyo timir laga dhigaa ay faa'iido badanto ay laa'iq tahayna ha angejiyo timirta ha ka dhigo kaasina labadaa xaaladood buu noqday xoolihii noolaha ahaa u kaalay meesha laga helay laba ayay u kala qaadaan xayawaankana labay u kala qaadaan abishaaci baynu ama qaasimigii baynu ku soo marnay isagoo faahfaahi yacnii faahfaahsanoo dee nasrigu wuu ka sahlaya nadmiga nadmiga cidhiidhi baa ku jira laakiin nasriga dee waa wax markaasaa doonta aad u dhiganayso markaa xoolu waxay u qaybsamayaan xoolo bahalahan yaryar iska mancinaya oo ama quwo iskaga mancinaya ama orod iskaga mancinaya ama duuli iskaga mancinaya sida dee geeli oo kale iyo fardihii iyo dee wax orod markaasi abakayl oo kale iyo shimbir duulid oo kale markaa dee iska duulaysiiyo kuwaasi waxaa lagaa bahali yaryara way iska mancinayaan waxna waa waxaan bahali yaryaraa iska mancinayno dee waa adhigii iyo lo'dii yaryarayd iyo kuwaasina bahali yarraa iska mancin maayaan xoolihii halkaa laba qaybood bay u qaybsameen meesha laga helayna laba qaybood bay u qaybsataa meel makuufa ama mafaaza ayay yidhahdaan meelaha dee bahgooyadaahee aan cidibdeganayn in laga helo iyo in meel cimraanoo la degan yahay laga helo ayay u qaybsamaysaa haddaba taa isagoo markaa sheekhu inoo kala saaraya wuxuu yidhi waxaramuu laqdan min almakuufi waxay culimmadu xaaraantinayeen macnaa caddeeyeen inay xaaraan tahay in baadi laga qaada meel cabsi leh sida meelaha mafaase ee bahgooyada eed cidideganayn oo kale loo qaada limilki xayawaanin litamalluki xayawaanin xayawaan aad milkidid mamnuucin ay mumtanicin iska mancinayo iska didaya min adaahu ayilmakuuf meeshaa cabsidana dhibteeda iska mancinaya bahalaha jooga ee wax ku cunaa xayawaanka iska mancinaya meeshaa makuufka ah bahgooyadaah xayawaankaa bahala yaro iska mancinayee jooga inaan loo qaado aad milkidood yeelatid waa xaaraan waxaramuu laqdan min almaquufi limilki xayawaanin litamalluki xayawaanin manuucin ama mamnuucin ay mumtanicin iska mancin min adaahu ayilmaquuf meeshaa maquufka dhibteeda iska mancinaya oo bahali yaryaraabisi yaygii iyo shabeelkii iyo ahrimacadkii iyo quwadiisa waa awrkiiyo faraskii ama orod dee waa sida deerooyinkii iyo bakeeye garanugooyinkii ama duulid sida shimbiri oo kale mar haddii uu markaa xayawaankii yaraana iska ilaalinayo meeshiisaana iska daaqaya ilaa intuu saaxiibkii ka helayo waxaa loo qaadi karaa un markaa aad miaad aad qofkii lahaa u ilaalisid oo limilkin markuu leeyahay aad u qaadid ilaalin iyada way bannaan tahay laakiin in aad milkidii oo litaballug in loo qaadaan bannaanayn hadduu u qaado aad milkidiina wuu magdhabayaa dammaan kale ka bari noqon maayo ilaa qofkii laha u siiye mooyaane wuxuu la yidhaha kii bari ladii laa yaxtami minhu laa yaxtami laa yamtanic laakiin xayawaanka aan isagu iska mancinayn minhu yacni maquufkaa dhibtiisa ama minhaa haddii la yidhaha sibaacda iyo bahalaha maquufkaa laga fahmayo meeshaa cabsee waxaa looga cabsaday waa bahalee xayawaankii aan isagu iska mancin karayni kashaati waaba neefkii adhiga ahaaye kaa isaga tabalug in loo qaadaa waa bannaan tahay waxaanuu idhi wakhayirhu wakhayirhu waxaad doorgelisaa beri ladii laa yaxtami ibnu kashaatin waaba neefkii adhiga khayirhu waxaad doorgelisaa bayna akhdi maca alcalafi maca alcalafi tabarucan inuu qaaduu kaxeeyo isagoo ilay neefkii wuxuu u baahan yahay biyo iyo baad buu u baahan yahay biyaha iyo baadkaana hor ilaahay ugu tabarrucaya aw idna qaadin bisalaf ama dee ku calfinaya qaadiyo idankii uu kuwa u idmay markaa inuu u amaahdo yacnii qaadiguu u tegaya ama maxkamadda wuxuu leeyahay shaygaa baadidaa baan soo qaaday waxaan doonayaa dee shaygii aniguna ma ma tabarucayo yacni ma ma biyeyo baad ma siin karayo ma calfin karayo waxaan doonayaa markaas inaad dee ii oggolaato ama aad ii qorta inaan u amaahdo biyeyo baad wuxuu u baahan yoon siiyo si ha dhowta ninkiina hadduu yimaado dee aan uga goosto hadduu qadiya waayona wuu marageli laakiin haddaad iska siisa uun dee waxba ha dhowta ku yeelan maysid aw idni qaadin bisalaf aw bacaha waxafid alasmaana ama wuu iibinoo lacagtuu ilaalin taasina waa mid neefkii xoolaha yaraa uu soo kaxeeyey intuu iibiya buu lacagteedii meel dhigi aw akdayaa multasiman damaanan ama wuu cuniba oo intuu iska cuno intuu bimacnaa milkiyo ayuu iska cuni waxaanuu isa saari magdhowgeeda hadduu kiilaha yimaado inuu markaa u magdhabo hadda mar kastabana yaboohintii way socotaa halkan uu leeyahay walam yajib ifraasuhaa macnaha waxa weeye markanuu ina yidhi oo wakliya multasiman damaanan waajib ma aha wixii markaa qiimaheedu uu noqday inuu gaar lacagtiisa uga saaro meeldhiga ifraasuha inuu soocu gaar u socaa waajib kuma aha leanno waxaa la yidhi shayga dimada qofka saarani halaag loogama baqdo yacni qofka dumadiisay saarantao marnaba ka dhici maysa ilaa dee kii lahaa uu yimaado hadduu markaa saarabanuu meel dhigana dee ammaanay noqonaysaa walmatu min alcimraani baa halkan u taallaa xayawaanka kiisii laga qaaday meesha cimraankii la degan yahay fiihi takhyirun faqad isaga waxa ahaaday doorgelin keli ah maxaa loo doorgelinayaa waxaa loo doorgelinayaa keliya labadaa khasladood ee hore fiihi takhyirun fi lawalayn fi lulayeyni faqad labada hore saddexdan arrimooduu inoo sheegay bayna akhdii maca alcalaf tabarucan ow baacaha waxafid alasmaana ow akliya multasiman damaana saddexdaa labada hore unbuu doorlay oo ah inuu shaygii qaado oo uu hor alla u calfiyo ama qaadiga markaas idankiisiiyo ogolaanshihiisa ugu amaahdo iyo inuu iibiyu lacagta xifdiyo mase cuni karo mar hadday meeshu cimraan iyo meel la degan tahay ay tahay uu ka helay ma cunayo oo taa iyada xaqumale laakiin inuu markaa shaygii hayo oo wax siiyo iyo inuu iibiyo lacagtee labadaasubuu markaa u doorlay laakiin meeshu markay meel bahgooye ay ahayd waxaanu saddexdaa arrimood ayuu u door leeyahay leanna waxaa dhici kartaa markaa inaanu helin cid ka iibsataba markay meeshu bahgooye tahay saasay cuniddii u soo gelaysay laakiin iminka mar hadday meel la degan yahay tahay waa iibin karaa inuu markaa kaxeeyaana inay ku adkaato ayaa la arkaa fi luulayayni sidaas baa wanaagsan in la yidhaahdo walmultaqadu kii la qaaday ay min alcimraani meel la degan yahay xayawaanka markaa laga qaaday markaa labadiiba way isku jiraan markaa kii markaa iska mancinaya kii aan iska mancinayninba fiihi takhyiirun waxaaday doorgelin faqadoo keliya filona labada arrimood ee hore u loo doorgelinayo waxaa kaloo ay muwahbi samadka iyo ayagoo ay ku sharaxayaan walmultaqatu kii la qaaday fil awlayeyni labada xaale ee hore oo kii bahlaa yaryar iska mancinaya kii aan iska mancinaynin marka uu meel cimraana ka helo fiihi takhyiirun faqad waxaaday doorgelinunba ahaato labadaa xaaladood ee horunbaa loo doorgeliyay inuu hayo iyo inuu iibiyo lacagtiisa ilaaliyo wamaa shayga lam yadum aan isagu daa'imaynin shayga baadidee aan sii jiraynin kalbaqli waaba sida buqushii khudrawaadkii ee baaca u iibin wainsha adoo yatacamu wuu quudan oo wuu iska cuni maca qurmihii isagoo magdhabaya waduu cilaajin kii cilaajiya farsamaynu saaxiibka ahaa lilbaqaa'i si u baaqi ahaado farsamayn gelaya farsamayn aqbalaya markaa in la farsameeyo si baaqi ahaado karutabinba weeye timir laga dhigaye yafcalu fiihi alyaqa shayga u habboon iyo xaaladda u habboonee aslaxa ah ayuu samayn oo min baycin biya radban isagoo qoyan aw tajwiifi ama inuu engejiyaa wa xaramuu waxay culimmadu xaaraan yeeleen laqdan qaadi min almaquufi min almakaani lmaquufi meeshii cabsida lahayd ee bahgooyada ahayd miyiga ahayd in laga qaado limilki xayawaanin litaballuqi xayawaanin xayawaan milkintii iyo aad milkidid in loo qaada iyo xaaraantin weeye manuucin ay mamnuucin mumtanicin iska diidaya oo iska mancinaya min adaahu ayilmaquuf meesha maquufka dhibteeda iyo bahalheeda bal iladii ka laa yaxtamii minhu aan iska mancinaynin minhu min almaquufi min ada almaquufi meesha maquufa dhibtiisa ka shaatin waaba neefkii ariga ahayoo kale khayirhu waxaad u doorgelisaa bayna akhridihi inuu qaado maca alcalbi isagoo ku calfinaya tabarrucan hor alle aw idni qaadin ama qaadi idankii ku calfinaya bisalafi amaah wuu u idmay aw baacaha ama waayimin waxafid alasmaana lacagaana wuu ilaalin aw aklihaa ama cunideeda ayuu u door leeyahay multasiman isagoo islaaziminaya saraya damaanan magdhow hadduu kii lahaa soo baxo walam yejib mana waajiba ifraasuhaa marka uu shaygii cunu isa saaro dhammaankiisana qiimaheeda inuu soocu xoolihiisa ka soco meel dhigaa waajib kuma aha walmultaqadu kii laga qaaday min alcimraani waa laga fahmayaayo min almakuufi baa ila aynu soo marne meeshii aan iyadoo cabsida lahaynee la deganaa kii laga qaaday fiihi takhyiirun faqad waxaaday doorgelin keliya fil ulayeyni labada xaaladood ee hore ayuunbaa loo doorgelinaya oo inuu iibiyo lacagta ilaaliyo oo inuu inu markaa shaygii hayo calfiyo iyo inuu iibiyo lacagta ilaaliya baabulaqiidi laqiidkii ilmihii la tuuray ayuu u baab yahay lilcaddi an yaakuda dibla nubida farda kifaayati waxadnuhu kada waquuthu min maalihi biman qadaa lifaqdihi ashada uma اqtarada calayhi in yufqad baytulmaali wuxuu uhi baabulaqiidi ilmihii la tuuray ayuu baabiyey laqiid malquud mambuud daci waa ilmaha yare la tuuray sagiirun daayicun laa yuclamu lahu kaafirun waa ilmo yar oo halowsan oo aan loo garanay cid kafiil oo aan aan la garanaynin ee waddooyinka ay dhulkaa la dhigeen laga helay ayaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi sheekhu lilcadli qofkii caadilkaa waxa u sugnaaday an yaakuda inuu qaado tifla nubida tifli iyo inan yaroo la tuuray inuu qaado ayaa u sugnaaday farda kifaayatin xaalu yahay qaadidaasi fardu kifaayo waxadnu xadaanayntiisuna kadaalik sidaasoo kale ayay iyaduna noqonaysaayo waa fardulkifaaye dariska qaybsana halkaa inoogu joogto wallahu aclam alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalaa aalihi wasaxbi waslem اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxay ku jiray laqiidkii ilmihii yaraa la tuuray waxaa sheekuna raxima allahu tacaala lilcadli an yaakuda lilcadli qofkii caadilkaa waxa u sugnaaday an yaakuda inuu qaadaa tiflan ilmo yaroo nubida la tuuray farda kifaayatin xaal uu yahay qaadidiisaasi ama fardu kifaaya weeye qaadidaasina fardu kifaayatin weeyi waxadnuhu xadaarayntiisoo kadaari saasoo kale weeye wa quutuhu quudkiisu min maalihi buu ahaaday biman qadaa biidni man qadaa ka qaadiga noqday ee qaadiga idankiisa ayaanan lagu quudin lifaqdihi qaadiga waayidiisana ashhada wuu maragelin uma qtarada qaadiga calayhi kulis ayuu ku amaahan id yufqad marka la waayo baytulmaali waalqarda amaadana khud minhu ka qaad ladalkamaali marka uu kaamil noqdo ayaa laga qaaday waxaa sheekhu leeyahay qofkii caadilka ahaa qaangaarhka ahaa caqliga ahaa muslimka ahaa haayinka aan ahayn ee calshiidka toosan waxa uu leeyahay oo u bannaan inuu qaado ilmo yar oo la tuuray waana fardu kifaaya qaadidaasi xadaanayntiisuna iyaduna waa la mid leannu nafda muxtaramadaba halaag laga badbaadinaya wa tacaawanu cala albiri waataqwa isugu kaalmeeya wanaagga iyo cabsida alleh ayay soo gelaysaa waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiica qofka naf qura nolosheeda sabab u noqda waxa uu ka dhigaya dadka oo dhan qof wada nooleeyey markaa dadka og oo dhan faral bay ku noqonaysaa cid ka midahoo caadilahoo toosan oo aamini hadday qaadana waa ka dhacayan haddii kale way ku wada dambaabayan isagoo halkaa ka jaana haddii la iska wada dhaafo waa lagu dambaabaya waxadnu xadaanayntiisa in la xifdiyo oo la tarbiyadeeyaana kadalik saasoo fardu kifaaye weeye leannu waa xaqu dadka muslimiinta uu ku leeyahay haddaba halkee laga quudinaya laga biirinaya wuxu uhi waquutuhu quudkiisa iyo mu'aanadiisa iyo qarashkiisu min maalihi buu ahaaday maalkiisu waa laba qaybood oo min maalihi alcaam maal caami hadduu jiro dadkaa la soo tuuray ee aan cid lahayn hanti lagu waqfay iyo wax loo dardaarmay hadday jiraan kaas baa laga ayaa laga ayaa laga masruufa maalkiisa khaaska oo haddii ciddii soo tuurtay dee ay wax soo yar raaciso ay ka naxaan ay wax soo yar raaciyaan oy waxoogay lacagana markaa hoosta u soo geliyaan dee kaasaa markaa laga masruufi waxaana lagu masruufayaa waa biman qadaa biidni man qadaa cidda qaadiga noqotay idankeeda ow bitaqdiiri man qadaa ama cidda qaadigaaba markaa jaangoynaysa wax la siinayo ama idmaysa adigu iskama sii kartid haddii kale yaa kuu markhaati noqonaya hadhow haddii lagu yidhaha xoolihii wata keen haddii lagu yidhaahdo waa in qaadiga markaa la soo mariyaa haddii kale oo aad markaa keri weydana lifaqdihi qaadiga waayidii ashada wuu maragelin wuxuodhan ilmaha yar baan helin lacag intaa leegina wuu sitay ama way la socday dee ogaada yacni maalin walba intaasaan siinayaae markhaati u samayn haddii la waayo markaa dee maal caam iyo maal khaasa haddii la waayo dee baytulmaalka muslimiinta bankiga muslimiinta ayaa markaa sahmiga masaalixda dee maanta maba jira baytulmaal iyo sahmulmasaalix maba jiraane ayaa markaa laga masruufayaa bay yidhaahdeen waana nafaqa bay yidhaahdeen amaah kumaa waxaa baytulmaalka hantaa ummadda laga siinayaa uma اqtarada calayhi id yufqad baytulmaali baytulmaalkaa haddii la waayana qaadigu wuu ku amaahan oo wuu soo amaanaya akhniyada dadka muslimiinta ah ayaa looga soo amaahan oo loodhan wax soo siiya dabeetana walqarda khud minhu ladalkamaali dee waxaa laga qaadi uun marka uu hadhowta weynaado ee u qaangaadha ee u shaqaysaa laga qaadi maanta wixii islaamku uu inoo dhigay dadkii muslimiinta waa ka tegeen laakiin gaaladaad mooddaa intay qaateen inay markaa iyagu ku dhaqmayaan iyagaa maanta koodii baahna guri siinaya oo biil siinaya oo odhan iyo shaqayso oo markaa wuxuu qaatay markaa ka jaraya laakiin islaam halkuu jooga maanta magaca unbay ka islaam yihiin laakiin waxay maanta islaamkii lagaga dhaqmayaa ma jiro bal gaaladii ciddii u tagtay bay wax siinayaan oy shinsiyadoodii siinaya waa dad hadaf leh dadkii muslimiinta ee carabtiiyo dhulkii ugu mudnaa ku noolaana dhiiggooda iyo dhididkooda ayaa la cunayaa marka waa yani waa waa dee waa waa musiibo dhacday in islaamkii aynu magaca u kahaysan waxaynu kaga dhaqmaynaan aanan jirin lilcadli qofkii caadilkaa waxa u sugan yakuda inuu qaado tifla nubidaha ilmo yaroo la tuuray farda kifaayatin xaal uu yahay qaadidaasi ama fardu kifaayati waa farduga qaadidaasi fardu kifaayati weeye waxadnu xadaalintiisu waa kadalik saasoo kale weeye wa quutuhu quudkiisa iyo biilkiisa iyo masruufkiisa min maalihi maalkiisa caamkaa ama kiisa khaaskaa buu ahaaday biman qadaa biidni man qadaa cidda qaadiga noqotee qaadiga dadkaa waa idankiisa aw bitaqdiiri man qadaa waxa jaangoynaysa waxaa la siinaya qaadiga jaangoynaya lifaqdihi qaadiga waa'idiisana ashhada wuu maragelin inuu maalin walba intaas siinayo uma iqtarada calayhi qaadigu wuu ku amaahan oo wuu u soo amaahan in yufqad haid yufqad marka la waayo baytulmaali id waqtiga yufqad baytulmaali la waayo waalqarda amaahdana khud minhu ka qaad ladalkamaali marka uu kaamil noqdo ee uu markaa nin weyn noqdo ayaa shayga amaahdaana laga qaadayaa baabulwadiicati wadiicadii iyo ammaanadii ayuu u baab yahay wadiica waa ammaanadii la isu dhiibanayey ammaana isu dhiibashadaa waa la yidhaahdaa caqdigaas iyo ficilkaa waa la yidhaahdaa wadiico waxaa kaloo la yidhaahdaa shaygan la isu dhiibanayana wadiico waa la yidhahdaa waxaana la yidhaahdaa maa yutraku cinda alkhayri lixifdihi waa wax markaa cid kale loo dhiibay qofkii lahaa uu qof kale u dhiibtay si uu ilaaliyo wa ammaana waxaana waasala aayadda qur-aanka ilaahay leeyay in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanati ilaa ahliha waxaa lagugu aaminay wadiicadii waa ammaano ilaahayna wuxuu farayaa ammaanada ciddii lahayd in loo gudo falyu'addi aladii tumina ammaanatahu ilaahay waxaa kala udhi kala aaminay ammaanadiisa ha guto ciddii aamintay ha u dhiibo xadiidkii wuxuu imaamu tirmidi warinayey addi lamaanata ilaa man itamaraka walaa takun man khaanak ammaanada u gud cidda ku aamintay hana khiyaamayn qofkaadee ku khiyaameeye waana wax dadku xaajo iyo baahi u qabaan bal daruuro ay u qabaan oo qofku markay wixiisi inuu xifdiso keli waayo ilaasho keli hagaajso keli waayo qof kale u dhiibto arkaanta baabkanna waxa weeye muudic waa wadeeca dhige muudic bisiiqati isma faacil muudac la wadeeca dhige wadiicatun shaygii markaa cayntii la iswadeeca dhigay iyo siiqa haddaba wadiicada oo halkan sheekhu ama kutubtu ay ka hadasho oo ah wax qof kale loo dhiibto si uu kuugu ilaaliyo isaga oo aan ku tasarufaynin maanta adduunka way ku yar tahay waxaa laga hela keliya waxaa loo yaqaana sanduuqul amaanaat masalan hudheellada qaarkood baa waxay leeyihiin sanduuq ama yacni khasnado ammaanada lagu rido waad arkaysaa iminka masel xaraa masel xaraam oo kalead arkaysaa sanduuqul amaanaat khanado markaa loogu talagalay oo ammaanada markaa la gashanayo oo qofku halkaa alabtiisa sii gelinayo buruugta qaarkoodna way sameeyaan oo meel ammaanada ay u dhiganta waa sameeyaanoo taa macnaheedu waxa weeye awekaadaka ka hadlayaa waa qofkii oad ammaanadii iyo lacagtii taad u dhiibato intuu magacaaga kuugu qoro uu meel kuu geliyo wuxuu kaga tasarufayaana aanay jirin maalintaad soo doonatana iyadoo lambarkeedii iyo tii aad dhigatay lafdeeda leh ayaa lagu siinayaa inuu ku tasarufo iyo inuu maalgeliyo iyo inu midnaba ku sameeyana uma bannaana taasi waa wadiicadan hadda aynu hayno ee halkan ay kaga hadlaan wadiica bankiya ayaa jirta ama alwadaaca almasrafiya wax la yidhaha horena waynu soo tilmaannay hadda xawaaladaheennan yacni ama bangiyadeennan lacagaha aynu dhiganno ayaga kuwaasi way ka duwan yihiin tan iminka aynu ka hadlayno le'annoo bangigu wuu ku tasarufayaa lacagta adii iminka tobankii kun aad u dhiibtay ama boqolkii aad u dhiibtay ama intii aad u dhiibtay waxaa laga ecdoo taagan in mid kale loo dhiibo adigana xisaabuun baa laguu geliyey adigana xisaabuun baa laguu geliyey laba qaybood bay u qaybsataayo istinaariya iyo khayr istinaariya mid maalgelin lagu samaynayo iyo mid aan lagu samaynaynin ta aan maalgelinta lagu samaynaynin alxisaabu uljaarina waa la yidhahda wadiica taxta dalabna waa la yidhaahdaa waxa weeye xilligaa doontaa waad qaadanaysaa wax faa'iidaahoo kaa soo gelayso aad ka qaadanaysaana ma jirto taa macnaheed waxa weeye ama waxay xaqiiqadeedu tahay wadiico mah waa amaahin oo qofkani bangigii amaahinayo xilligu doonana ka qaadanayo taa hore iyo tan waxa udhaxaynaysa markaa shayga ammaanada ah ee wadiicadan caadiga ah ee halkaa laguu dhigay shaygaas meesha shayga la midkaa meeshii lagu ilaalisay marka lagugu ilaaliyo hadduu tuug caawa jabsado hadday meeshu gubato wax lagaga leeyay ma jiro tan laakiin amaahda u taalle ee bangigu ku tasarufayo waxiisuba hadday hadday wada ololaan iyo haddii la wada dhacad waad ku leedahay leanna waxda haddaad iminka lacag soo amaahato oo halkan markaad maraysa lagaala baxo war waa laygala baxo waxba iguma lihid ma jirto laakiin hadduu ku dhaah ammaano igu hayo hor ilaahay markaa halkaa taada gelin jira geliyo lagaala baxo markaad baska fuulayso waxba lagaaga yeelan maayo waa tii laygala baxay weeye marka taasi waxay u dhigan tahay ama xukunkeeduna waa sidaa midna waa istihmaariya waa mid maalgelin lagu samaynayo oo ay isla og yihiin qofkan iyo bangigani waxay isla og yihiin in lagu shaqaynayo oo la maalgelinayo qaababka loogu maalgeliyo ugu fiicanna mudaarabadaa ka mid a inuu bangigii ku shaqeeyo wixii ka soo yacni mashaariic bannaan lagaga shaqeeyo horta bangiguna waa inuu rabowi ahayn acmaal mashruuca waa in laga shaqaynayaa raasamaalkan iyo lacagtani qofka waa inaan madmuun u ahayn mar haddii lagu shaqaynayo heshiiskaana la galay haddii bangigii mashruucu waxgeliyeyba uu gebigiisiiba ka kaca noqdo waxaad ku leedahay ma jirto faa'iidadu waa inay muxadad tahay min albidaaya waxa qofkan la siinayo waa in la ydhaha wixii ka soo baxa fifty bercent baad leedahay thirty bercent twenty bercent baad boqolkiiba labaatan boqolkiiba sa boqolkiiba konton baad leedahay waa in la yidhaha marka hore lasii kala xadidnaata wuxuu bankigu yeelanayo iyo waxa oo qofkani yeelanayo haddii bankigu dee uu rabowi yahay ama waxaan lagaga shaqaynayaa aanu wax hagaagsan ahayn ama la yidhaha mar kastaba adigu raasamaalkaagii waad leeday taasi waa ribo ma bannaano iyadu marka wuxuu yidhi sheekhu sunna qabuuluhaa idaa maa amina khiyaanatan in lam yakun tacayana calayhi xifdaha bixifdi lmithli wahuwa amiinu mudacin fi اlasli wuxuuhi sunna sunna waxaa la sunneeya qabuulahaa wadiicada inuu aqbalo qofkii idaa maa aamina khiyaanatan khiyaano markuu ka aamin yahay in lam yakun tacayana calayhi waa haddii aanu ku caynoobin oonu ku waajibin xifdaha ilaa calayhi korkiisa in lam yakun tacayana waa haddaanu ku waajibin calayhi waxaana korkiisa xifdaha inuu ku ilaaliyo bixirsi lmithli shayga la midka meeshii lagu ilaalinayo wa huwa aamiinu muudicin kii wadaeca dhigay miduu aaminay weeye fi lasli asal ahaan marka la eego yuqbalu bilyamiini dhaar baana lagu aqbalayaa qowluraddi hadalka celinta limuudicin uu ku celiyey la raddu maya celin bacda aljaxdi dafiraad dabadeed timi waxau leeyahay sheekhu qofka la yidhaha ammaanadaa ii hay inuu aqbaluu qofkii u hayaa waa mid sunnahoo wanaagsan marka laba arrimood la helo mid weeyaana wuxuu ilaalin karaya waa inuu yahay haddaanad ilaalin karaynin waxaan hallu goynin qofka midda labaad waa inaad nafdaada aamin uga tahay hadhowta inaad khiyaanayso haddii hadhowta markaad yar bushaarasata aad gacanta marinayso haddaba iska daa ha isku gelin waxay sunno u tahay waa min baabi tacaawun cala albiri wataqwa ee la isfaray markaanay sunnaha u tahay inuu aqbalaa waa haddaanay waajib ku hayn inuu aqbalaa masalan inuu aqbalaa mar bay waajib u noqonaysaa masalan qof kale oo ammaanadaa qofkaa u ilaalin karaa ma jiro dee kama soo qaado qofkii waa la musaafirinaya waa la raafaya waa la xidhayaa dad fara badan baa meesha qofka qudhee waxaa hadduu dhiibo u ilaalin karaana waa adiga haddii markaa lagu kaxeeyo waa laga qaadayaa hadduu dagagalu dhiibo way ka cunayaan qofka qudhee ilaalin karaa waa adiga waajib bay kuu noqonaysaa markaa inaad inaad ammaanadaa qabataa laakiin waxay yidhaahdeen haddana qasab lagama dhigi karo qasab lagama dhigi karo waa in mushaqeed markaa la siiya qofkii hadduu diidona ma qabanayo waa in qasab laga dhiga laakiin mushaqeed la siiya haddii aanu ilaalin karayna inuu qabtaabo waa ka mamnuuc taasi waa inta hore markuu ammaanadii qaado calayhi xifdahaa bixris ilmili waxa waajib ku ah inuu ku ilaaliyo shaygan shayga lamidkaa meeshii lagu ilaalin jiray wixii waxyeelaynaya banu ka ilaaliyaa hadday lacag tahay dee waa inuu halkii lagu ilaalin jir hadday dahabtay halkii hadday maryatay halku marihiisa ku ilaalin jire dee hadday xoolatay waa inuu xeradii xoolihiisa geliyaa hadduu yidhaahdo ha soo xarayn maya halkaa iska diboodaano bahal cuno ammaanada hanaad u qaatay waa lagu yeelanayaa xisbisrigeeda waa inuu ku ilaaliyaa masalada kaleu sheekhu inoo sheegay wahuwa muudicin fi lasli asal ahaan waa caqdigan ama asalkan wadeecadu waa ammaanu marka amiinu muudicin kii wadeeca dhigay miduu aaminay weeye filasli asal ahaan haddii adigoon wax gaboodfala wax tacadiyo iyo xadgudub adigu aanad ku samaynin gaboodfal waxyeelaynayoood ka difaaci weydayna aanay jirin ay wax ku noqoto ma magdhabayso leannu ilaahay baa ammaano ku magacaabay in la magdhabaana way ka hor imanaysaa midda labaad dee qofkii lahaabuu qofkani u hayaa gacantiis iyo gacanta qofkii lahaa wa isku mid midda labaad haddii la yidhahdo ammaano kasta ha la magdhabo dee qofna mu odhanaya war iga duub maxaa magdhow ii keenayaa markaasaa dareed waa ammaano ammaanana waxaa la magdhabaya un markaad ama xadgudub ku samayso aad ku tacaddo ama waxay ahayd inaad ka ilaaliso aad ka ilaalin weydo haddaad halkan iska saarto dee la qaato waa lagu yeelanaya cawaaridu damaanna waa toban markaa waxaynu badahooda markaa qaasimigii baynu ku soo marnay abyaad markaa lagu kulmiyaana waa jirtaa yacni kutubta roorroorna way way tiriyaan way dhigaan minhaajiga matrigay ku wada dhigaan inteeda badan waxaan bilahay qaasimigii inaynu ku soo marnay haddaba mar haddaynu nidhi waa ammaano hadduu yidhaahdo waar ammaanadiisii udha waataan ku siiyeen kugu soo celiyey wax markhaatina aanu jirin maxaa la samaynayaa dee qofkan muudaca ee la wadaacadhigun baa loodhan ku dhaaro inaad qofkii ku celisay yuqbalu bilyamiini dhaar baa lagu aqbalaya qowluraddi celinta hadalkeeda limudicin uu ku celiyey markuu yidhaahdo waxaan ku celiyey kii ammaanada ii dhiibtay ayaan ku celiyey dhaarun baa loodhan ku dhaarin inaad ku celisay limudicin baynu nidhi hadduu yidhaahdo wakiilkiisaaan ku celiyey ama dagii dhaxalkiisa lahaa baan ku celiyey taa laga yeeli maayo markaa dhaar laga yeeli maayo caddayn baa laga rabaa taasi waa mid la raddu bacda aljaxdi laakiin celin dafiraad dabadeeda taa laga yeeli maayo wuxuu uhi war ammaanadaydii aan kuu dhiibtay isii waxbaba imaad dhiiban buuhi alla waxaad ii dhiibatay ma jirto waar xaggeenan kaaga dhiiban caddaynkeen markhaatii u soo taagay inuu markaa ammaanada ugu dhiibtay markaasuu haddana kaarkanka la soo buxuri waatan kugu soo celiyey mar hadduu dafiraadba la yimi oo markhaati ku caddeeyey hadda waan dhaaranaya inaan kugu soo celiyey laga yeeli maayo laakiin hadduu yidhahdo waan qaldamee caddayntii markaan kugu soo celinaya hadda waan haystaa hadduu markhaati keenayo waa laga aqbalaya sunna waxaa la sunaya qabuulaha wadeecada inuu aqbalo idaa maa amina marka uu ka aamin noqdo khiyaanatan khiyaano nafdiisa uga aamin noqdo in lam yakun tacayanan waa haddaanay ku caynooman ku waajibin isaga inuu ammaanada qaada oo aanu macnaa keli ku ahayn cid ilaalin karta calayhi waxaa korkaysaaday qofka ammaanada qaadayna xifduhaa inuu ku ilaaliyo bixirsi lmisri shayga la midkaa meeshii lagu ilaajir wana ku ilaaliya wa huwa qofkan muudacahee la wadeeca dhigay mudaca amiinu muudicinkii wadeecadhigay miduu aaminay wey fi lasli asal ahaan waa amiinkiisa asalkoodu waa ammaano fi lasli waxau leeyihiin cawaaridaa tobankaabaa asalkaa ka saartood dhammaankeeda iyo in la magdhabo keentaa yuqbalu waa la aqbalayaa bilyamiini dhaar baa lagu aqbalaya qowluraddi hadalka awaan kugu soo celiyey limuudicinkii wadeecadhigay uu ku celiyey qowlka uu leeya waan kugu soo celiyey dhaarun baa lagu aqbalaya ku dhaaraan leeyahy la raddu bacda aljaxdi laakiin dafiraad dabadeed ayaan kugu soo celiyey taa iyadaa dhaar lagaga aqbali maayo wainamaa yadmanu wuxuu ku magdhabaa bitacadii xadgudub walmadci iyo walwareejin fii takhliyatin u khaaliyeeridii u bannayn min bacdi talabihaa intii laga doonay dabadeed min hayri cudrin bayinin iyadoon cudurdaar caddi aanu jirin wairtafacad bilmowti watajannuni waxaanay ku kor noqotaa geeri iyo waalasho waxaa sheekhu leeyahay muudic ama qofkan la wadeecadhigay goorma ayuu magdhabaa wuxuu magdhabaa bitacadii marka uu tacadi iyo xadgudub ku sameeyo dee shaygii ammaanada ahee loo dhibay buu iska isticmaalay saasay wax ku noqotay wuu magdhabayaa waxaa kaluu ku magdhabayaa bilmaddi fii takhliyatin bacda talabihaa warwareejin uu warwareejiyo qofkii shaygan lahaa iyo shaygiisii inuu u khaali yeelo u bannay wilada qaado intii laga doonay kadib iyadoon cudurdaar jirin waar shaygaygiisii beli sug beriigu soo noqo saa dambe ii kaalay wax cudurdaar ah oo uu leeyahay warwareejintaasina ma jirto waar aan salaaday baa taagana waa taallaqaan tukado waar suliyaan gelay waar waxaan cuno yacni cudurdaarro noocaasina ma jiraan haddii cudurdaarro noocaasi ay jiraan oo intii markaa ay cudurdaarkaasi jiray ay shay waxnooda lagu yeelan maayo laakiin cudurdaar la'aan ayuu warwareejiyey qofkii shaygiisii waa siin waayey sidii buu dabeetana wax ku noqday wuu magdhabayaa markaan hor allama beeshii baa ku gubataba mar hadduu qofkii markuu ka dalbay uu siin waayo cudurdaar la'aan hadduu neefkii bahal caawa cuno ama hadday meesha caawa gubato ama hadduu tuugu soo dhaco waa lagu yeelanaya leannu qofkii markuu kaa doonay adaa siin waaye waa waxyaalihii markaa lagu magdhabayey laba ka mid ahuu sheekhu markaa inoo soo qaato inoo sheegay ayaa markaa ay ka mid yihiin madinta iyo warwareejinta uu warwareejiyey iyo tacadi iyo xadgudubka markaa uu ku sameeyey masala halkuu yidhi ii dhig meelaan ahayn buu dhigay meeshau dhigoo meel ka hoosaysa meeshuu ihi ii dhig shayga buu iska isticmaalay wuu magdhabayaa waxaa kaloo halkan sheekhu hayala inoogu sheegaya wadiicadu sideedaba waxay ka mid tahay cuquuddii jaa'isu tarafaynkaadi labada dhinacba ka bannaanayd min alcuquudi jaa'isu amaaniya wakaalatun wadiicatun wa cariya waaba tii labaadba markaa nadmigaa markuu tirinayey kii wadeecada loo dhiibayna waa iska celin karaayo warshagii ma hayn kara igahoo waa odhan karaa kii kale warisi wuu odhan karaa wakhti male maxaa caqdigaasi ayadana ku kor noqda ayuu meesha kaga baxaa bimowtin labadii qof midkood hadduu dhinto dee waa in markaa qofkii lahaa lagu celiya hadduu kii wadiicada dhigay u dhinto dee waa in lagu celiyaa ciddii lahayd ciddii ka dhintay dhaxalkiisa waa in lagu celiyaa kii loo dhiibay hadduu dhinto isagana dee waa in lagu celiyaa kii lahaa oo laydha kaala sheegay ninkii dhibayi junuun iyo waalli hadday timaaddo ama miyir doorsoon iyo kooma hadday timaaddo ayadana waa ku kor noqonaysaayo dee waxay ahayd wakaalasho xifdin iyo ilaalin laysu wakaashayoo dee waxaana meesha waa ka saaraya hadduu qofkii xumaado loo dhiibay labdeedii oo markaa dee soo faydfaytanayana waa laga qaadi hadduu xumaado bere iyo baas iyo balwad barto ayana warkaalay ka soo gaadh baa loodhan intaanu ismarinin wa innamaa yadmanu waxa uu ku magdhabayaa qofkii bitacadii tacaddi iyo xadgudub wa innamaa yadmanu ayilmudacu kii la wada cadiga ammaanada loo dhiibay wuxuu ku magdhabaa bitacadii tacadiya xadgudub uu ku sameeyo ama tafriid oo shay ahayd inuu ka ilaaliyo uu ka ilaalin waayo ama dayacaad walmadli wa innamaa yadmanu bilmadli warwareejin fii takhliyatin inuu u qaali yeelo u banneeyo u kala dhex baxo qofkan wadaacada u dhibtay iyo shaygiisii min bacdi talabihaa intii laga doonay kadib min bacdi talaabi maalika intuu ka doonay qofkii lahaa dabadii min hayri cudrin bayinin ayadoo yacnii warwareejiddaasina cudurdaar cad aanay lahayn haddii masala salaad iyo waxunidiiyo uu ku jira maya wartafacad waxay ku kor noqonaysaa oo caqdigaasi uu ku burayaa oo meesha kaga baxayaa bilmowti geeriu midkood dhinto iyo watajannuni waalasho uu midkood markaa waalasho ayada markaa caqdigaasi meesha waa kaga baxayo caqdigaasi waa uu fasaqmayaa waana dee shirkadii iyo mudaarabadii iyo kulli waxyaalaha cuquudda jaa'isadaa oo dhammi in dib loo cusboonaysiiyo cidda kale ay markaa dib u cusboonaysa way markaa ciddii markaa hawshan wada gashay ama ay waashaan amaba ay dhintaan waa istaagaan markaa dib ayaa loo cusboonaysiya ciddii yeelatay ama weliga ayaa dib loola cusboonaysiya laakiin lama sii wado halkaas ayaa lagu joojiyaa wallahu aclam darisku halkaa inoogu joogo